wasiirkii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed uu awoodda la wareegay sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban waxa uu wacad ku maray inuu soo celin doono warbaahin xor ah oo madax bannaan laakiinse markii uu dagaalka ahliga ahay uu ka dhex dhacay maamulkiisa iyo mucaaradka tigreega sanadkii laba kun iyo labaatan waxaa la xirxiray saxafiyiin badan kuwo kale waa la masaafuriyey halka qaar kaloo badanna hanjabaado ay la kulmeen henry wilkins ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada waldiya ee dalka etoobiya saare cabdi axmed ayaa inoo soo koobaysa
markii abiy axmed uu xilka la wareegay afar sano ka hor ururka suxufiyiinta aan xuduudda lahayn ee r s f oo fadhigooda uu yahay magaalada baariis una ololeeya xorriyadda saxaafadda ayaa waxay sare u qaadeen darajada etoobiya ee xushmadaynta xorriyatulqoolka saxaafadda caalamiga ah afartan darajo waxay ahayd horumar weyn kadib tobannaan sano oo cadaadis warbaahineed ah oo dowladda etoobiya ay kusoo haysay warbaahinta dalkaasi laakiinse tan iyo markii uu dagaalka u dhexeeya dowladda ethoobiya ciidamadeeda federaalka ah iyo fallaagada gobolka tigrey uu bilowday dabayaaqadii labadii kun iyo labaatankii ethoobiya mar kale ayay hoos uga dhacday qiimeyntaasi si loo xuso maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ee labada kun iyo laba iyo labaatankana v o eda ayaa si taxadar leh ula hadashay suxufiyiinta ethoobiya sida xorriyadda ay ugu qaban karaan shaqooyinkooda ay u baahan yihiin eliyas masareed oo isagu la shaqeeya wakaaladda wararkee associated price ayaa isaga oo ku nool meel ka baxsan ethoobiya v o eda u sheegay in xorriyadda saxaafadda ethoobiya ay marayso meel isgoysa Overall, uh, I can say that uh, lack of professionalism and also extreme views uh, have become the hallmarks of the state of the media in Ethiopia at this point in time. For this to, uh, to change, uh, I think the government has a responsibility to let media...
guud ahaan waxaan dhihi karaa xirfad la'aanta iyo aragtiyo xaddhaaf ah ayaa noqday astaamaha lagu garto dowladnimada warbaahinta ethoobiya xilligan si ay taasi wax uga bedeshana waxaan qabaa in dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay u ogolaato xirfadlayaasha warbaahinta inay shaqadooda u qabsadaan si xor ah taasi oo macnaheedu uu yahay ayadoo aysa jirin wax cagajuglayn iyo caburin ah asayid mogolete isagu waxa uu ka howlgalaa warbaahinta dowladda ay leedahay waxa uu leeyahay waxaan u malaynayaa xorriyadda saxaafadda way hormartay guud ahaanba sanadihii ugu dambeeyey ethoobiya oo waxa uu sheegay inay tahay horumar wanaagsan marka wakhtigan la fiiriyo muddo labaatan sano ah oo dalkaasi aysan ka jirin wax saxaafad xor ah oo kasoo shaqaynayay si kastaba ha ahaatee hay-adda xuquuqul insaanka ethoobiya ayaa waxaa bayaan ay soo saartay talaadadii waxay ku sheegtay inay walaac ka muujisay weriye gobese sisey kaasi oo aan la garanaynin meel uu ku dambeeyey tan iyo markii askar dharcad ah ay ka xireen gurigiisa axaddii weriye kale oo lagu magacaabo camiir amaan kiyaro ayaa waxaa la xiray bishii novembar waxaana la sii daayay bishii maarso laakiinse waxaa laga yaabaa in weli uu mutaysan karo sannado xabsi ah haddii lagu helo dembi ah inuu ku xadgudbay xaaladaha degdega ah ee dalkaasi ka jira ee sharciga iyo sidoo kaleeto la dagaalanka argagixisada weli wariyaha raadiyaha aseged ayaa waxa uu sheegay in uu arkayo horumar isagoo xusay in xilligii dowladdii t p l f ta ee ka horreysay dowladdan ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ay jirtay uu jiray cadaadis xooggan lots of uh, stifling systems. There was censorship. There was uh, beating of journalists. There was lots of um, pressures and censorship.
nidaamyo badan oo caburin ah waxaa jiray faafree badan waxaa jiray garaacis saxafiyiinta waxaa jiray cadaadis badan iyo faafree ka dhan ah saxafiyiinta hadda waxaan aragnaa kobcinta yutuubyada iyo sidoo kaleto warbaahinta onlaynka ah tanina waa arrin wanaagsan in la maqlo sisey saluu ayaa waxa uu yahay tafaftiro ka tirsan wargeyska the reporter oo ah wargeys gaar loo leeyahay oo kasoo baxo magaalada adis ababa waxa uu sheegay in warbaahinta madaxa bannaan ay inta badan dowladdu ka dhex aragto dhibaatooyinkaasi
my experience and uh, my friend from public media experience is totally different as a, as a private uh, private newspaper uh, employee waayo aragnimadayda iyo waayo aragnimada asxaabteyda ee warbaahinta dadweynaha gebi ahaanba way kala duwan yihiin shaqaale wargeys ahaan way adag tahay in la ii helo macluumaad sheeko fudud waxaa laga yaabaa in aan waco toban sarkaal oo kaleeto sise waxa uu leeyahay xataa kadib markii uu waco tobankaas sarkaal intooda badan ma rabaan inay warbaahinta la hadlaan ama macluumaad ay siiyaan But when you call them, they don't give us any clue. We write the letter to them. They don't. They, they are not okay. We call them. We, they don't. They are not okay. But finally, when we when we publish it, they are coming uh, to our office. Sometimes they are. our marka aan friends, waco and ayaga wax quite- macluumaad quite ah nama mean- siiyaan quite mean- warqado badan baa u I- qornaa I- ma hadlayaan I- I- ugu dambayntiina marka aan daabacno sheekada waxay imaanayaan xafiisadeena mararka qaarkoodna si dagaal ah ayayba noogu soo bareeraan afka ayagoo nala murmayo afhayeenka u hadla dowladda ayaa ilaa iyo haatan aan wax jawaaba ka bixin arrinkan qiimaynta xorriyadda saxaafadda adduunka ee ugu dambeysay ethoobiya waxa ay ku jirtaa kaalinta boqol toban iyo afraad iyada oo sidoo kaleetana saddex iyo toban boos hoos uga dhacday qiimayntii sanadkii labadii kun iyo labaatankii
aad ay u mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o eda henry welkins uu ka soo diray dalka etoobiya